asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamka ilaahay sheekooyinkeenii taxanaha ahaa qaybo ka mid a waana sheekooyinkeenii murtida ahaa xigmadaysnaa ee joogtada ahaa ee idaacadda aad ka dhegeysan jirteen maalinlaha maalin kaste oo waageedu baryaba ka bixi jiray star fm waana sheekooyinka aan isleenahay wax unbaa ku jira faa'iide ah si dadweynuhu dhegahooda ay ugu dhacaan sababtoo ah waxaynu leenahay af iyo dhaqan iyo hiddo caalamkana waxaa jira akademiyo ummadaha ama akademiyo markaan ku leeyahay golayaal dadka afkooda iyo dhaqankooda iyo hiddahooda mahmahahooda iyo xigmadahooda iyo murtidooda waxaa jira qayba xiftiya oo ilaaliya ulana socda sida hooska oo kaleento iyaga oo raba inayna dayacmin waxood sidaasoo kaleento ayay idaacadda star f m iyo khuburada joogta ee arrimaha noocana soo gudbiyay waxay ku dadaalaan bal inay wixii ay ka gaadhaan tabartooda ah ay afka hooyo ilaaliyaan ayna usoo gudbiyaan ummadda si ummaddu bal ay waxun uga ogaato afkooda iyo dhaqankooda hiddahooda iyo ereyadiisa murtidiisa iyo xigmadda ku gaadh waxaan halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadl xubinteenan murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka ilaahay waxaa la yidhi saddex haween u siman saddex haween u siman saddexda haweenka u simani waxay noqonhayaan rag waa u wada ciidan geelna waa u wada caano canaanna waa u dagaal waxaa la yidhi saddex haween u siman rag waa u wada ciidan geelna waa u wada caanoole canaanna waa u wada dagaal halkaas waxaad ka garanaysaa ujeeddadu waxa weeye saddex haweenku si siman bay u qabaan rag waa u wada ciidan oo nin kastoo haweenku la jooga markaas iyaga kaali hebelow hawshan nala qaba ama waxa nala qaad way dhihiyo ciidan unbuu u yahay waxaana laga yaabaa ragga caadigaa markuu dhex jooga ninkaa isagii inuu yahay bahal burga ah oo wax matara ah oo maaragtay aan waxba loo dirsanin ama ku waxqabad leba aan ahayn marka iyaga rag waa u wada ciidan waa kow geelna waa u wada caanoole geeluna waa u wada madi oo waa caano badan yahay kulligii caano inuu leeyahay oo geelu caano badan leeyahay yay u qabaan waa haweenka caadiga ahee aan dee geela maalin kuwa geela haaneyda ee lisa lagama hadlayo kuwaas geela way yaqaanaan hasha magaanta ama badhada iyo jaafada way kala yaqaanaan iyo midda geellabka aan caanaha fiican lahayn way fahmayaan laakiin kuwa aan geela aad iyo aadka u aqoonin weeyaan kuwa geelu inuu kulli caano un leeyahay u qaba canaanna waa u dagaal dhammaan oo gabdhaha haddii aad gabadh canaanato way ka cuqdadoobaysaa waxay unu cuqdadoobaysaa inaad maaragtay yare gabadhaas aad xiijinayso ama aad xoogga saarayso ama aad xanibayso ama aad qaraaci rabto ama aad dilayso ama aad xumaynayso waxyaa saasay u arkaysaa oo haddaad canaanato oo laga yaabo weliba inaad danteeda u canaanatay saddexdaasiba haween u siman ayaa la yidhi marka ay leeyihiin saddexdaasuba haweenka u siman oo halkaa waxaad ka garanaysaa gabdhuhu inayna canaanta ku fiicnayn ee xoogaa waanada iyo dabacsanaanta hadalka oo loo jilciyo kalgacayl sila in lagu soo dhoweeyo ama wax loogu sheego in gabdhuhu ku fiican yihiin qaabkaan wax looga dhaadhicin karo ayaad ka garanaysaa waxaa kale oo aad halkaa ka garanaysaa inayna geela iyo lisitaankiisa iyo raacistiisa iyo boodistiisa iyo oodistiisa iyo foofintiisa ayna gabdhuhu aada iyo aad ugu fiicnay macnaha bootidiisa markaan leeyahay waa layliyada geela baan ka hadlayaa iyo tumashadiisa iyo balaayada iyo yacdadiisa farada badan baalku waa dhib badan yahay ayaan ka hadlayaa ragguna inuu yahay kulligii maaragtay rag haddii eeba eedmahayo ciidan u wada oho kaali hebel shandarawada ii xidh meesha ma gaadhe gabdhuhu ay dhihi taasaa looga jeedaa wayna dhacdaa inta badan saddexdaasuba marka waa saddex haween u siman rag waa u wada ciidan geelna waa u wada caano canaanna waa u dagaal saddexdaasiba haweenka u siman ayay leeyihiin khubrada af soomaaligu mahmahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa hal aan oon wadin uli ma wado hal aan oon wadin uli ma wado